gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa si wadajira u gudoomiyey shir looga hadlayey hanaanka wadashaqeynta ee hay-adaha gargaarka bixiya iyo dhigooda dowladda federaalk soomaaliya shirkan waxaa ka qayb galay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ahna iskuduwaha arrimaha gargaarka ee soomaaliya madaxda hay-adaha u n oja iyo w f b ee soomaaliya iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya oo ay uheliyaan mas-uuliyiinta hay-adda sadoma iyo madax ka socotay wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedyada dalka shirkan ayaa lagu lafaguray sida dhinacyadu ay uga wada shaqeyn karaan marka ay abaari jirto gargaarkana uu yaryahay iyo sidii bulshada gurmad ku filan loo gaarsiin lahaa waxaana shirkan ka soo baxay in dhinacyadu ay yeeshaan kulamo joogto ah iyo wada shaqeyn dhow doctor ismaaciil jimcaale oo ka tirsan hay-adda sudma ayaa ugu horeyn ka warbixiyey waxyaabaha shirkan looga hadlay waa xaal ku lafagurayay hay-ada kala gedisan oo international community ka kooban iyo dabcan dhigooda dowladda oo ay ku jirto wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo hay-adda sodma oo ayadoo coordinationkan oo dhan soo abaabushay shirka waxaa ka soo qayb galay madax sare oo isugu jira soomaali iyo kuwa aan soomaali ahayn intaba waxaa mas-uuliyadda adiladanka leeyahay shirka iyo daadihintiisa iska lahaa hay-adda sodma iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasiir ku-xigeenkaa joogay asagaa furay si ofishala muxuu ahay iyo shirka si kooban waxaa uga soo baxay qaabka lagu wada shaqayn lahay hanaanka ugu wanaagsan oo lagu wada shaqayn karo oo ay ku wada shaqayn karaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo dhigooda dowladda oo ay ka mid tahay hay-adda sodma iyo muhadmooyinka maamul goboleedyada dhanka kalena wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan aamine xuseen cali ayaa dhankeeda ka warbixisay howlaha gargaarka ee dalka
sodma shaqadeeda aaday u fiican tahay annaga ka wasaarad ahaan sodma hooshaas markay qabato annaga waxaa annaga sameynaa waa ka dababaxnaay dadka tabarta daran taagta daran inaan biyaa ku dhacay waxaa ku dhacay kastay haysteen hadday masage aheyd iyo hadday beriis u ahaa iyo haddii beer u baxaysay iyo hadduu dadku waxay iskugu jiraan subaxi waagi markuu beri dadku waxay iskugu jiraan ku beer leh ku beerta falaayo ku geed falaayo dadkay iskugu jiraan ummaddi waa isku kor nooshahay intii oo dhan waxay kasoo xirmaysaa shaqadii ay hayeen markuu roobka da-o ama abaaraha dhacdo waxaas inaa kasoo xirmay markay kasoo xiranto qofku wuxuu rabaa wuxuu cuno wuxuu ku noolaado wuxuu ku sugo intii dad oga imaanaya ama roob ilaahay ku siinayo wixii uu ku sugi lahaa ama kaash a ahaato annaga kaararkaas ayaa ka wasaarad ahaan aan oga shaqaynaa qolada fanka bixiso waxaan ka codsanaynaa markii ay gaarto xaaladahaas oo kale in ay la kaashato wasaaradda shaqadeedii say u qabsato ay dadkii gargaar deg deg eh maadaama ay sadmo gaarsiiso annaga gargaar deg deg eh oo kaashka inaan gaarsiino iyada oo abaaro xoogan dalka ay soo mareen ayaa deegaano badan waxaa xilligan ka curta roobka guga arrintaasi oo sidoo kale saameyn ku leh dadka xoolodhaqatada ah iyo beeraleyda waxaana guud ahaan dalka ka socdaa howlo dadka looga samata bixinayo xaaladaha adag